maantay aan ku guulaysanay dhagarqabe rabay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka deegaanka oo uu askarigii iska difaacay maanta waxay guushii ay u bilaabatay deegaanka garas baalley oo dardaarankii madaxweynaha qaatay ee la dagaala cadowga garanwaa waxay guushaani ku sugnan tahay insha allah inay wax badan soo korri doonto shacabka la shaqayntoodu shacabka deegaanka garas baalley waxay bilaabeen in ay nala soo wadaagaan cadowgu siduu u egyahay iyo si walba oo loo raadi karo waa ku mahadsan yihiin maanta ciidamada booliisku waxay aad u bogaadinayaan shacabka sida wanaagsan ay ula shaqaynayaan in ay soo qaqabtaan dhagarqabahan oo kale ee raba inuu dilo walaalihiis walaalkiis ku jira ciidamada iyo qof aan ka galabsan dhibaataynta shacabka muslimiinta ah dilkii uu samay rabay iyo hubkii uu ku samay rabay oo aan gacanta ku hayno iyo asagii oo meeshaas yaalla aad arkaysid